wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka qaamqaam oo dhaca waqooyiga kismaayo ka bilowday mashruuca boqor salmaan kaasoo laga leeyahay waddanka sacuudi carabiya looguna talagalay inuu kaabo dadka baahiyaha gaarkaa qaba kulan wacyigelina oo ay wasaaradda haweenka jubbaland oo kaashanaysa mashruuca boqor salmaan deegaanka qaamqaam ugu qabatay dadka baahiyaha gaarkaa qaba ayaa hordhac u ahaa in mashruucu si toos ah u bilowdo iyadoona kulanka looga hadlay muhiimadda mashruucani u leeyahay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool deegaanada jubbaland madaxa mashruuca boqor salmaan axmed faarax sheekh ayaa sharaxaad ka bixiyey mudnaanta mashruucani u leeyahay dadka baahiyaha gaarkaa qaba hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo dhanba waxaan u qornaa brofesalo oon ka codsana dadkaas baahida qaarka qabo in mucaawinaad gooni ay helaan maadaama ay dadka kale ay baahiyaha gaar ay qabaan ayaga mashruucan sidii la sheegay horteyda qola sacuudi oo king salmaan la boqortooyada iyo u n d p wasaaradda haweenka iska kaashanayaan wax yar oo bilaaw eh yaan hadda ay soo bilaaween in hooshii dadkii la arko oo wacyigelin la sameeyo tababaro la siiyo kadib waxqabad fara badanaan ka rajaynayna insha allah waxay ballan qaadeen in ay keeni doonaan qalab badan uu guddoomiyaha uu sheegay kheyr alahasi hadday kuwa dhegaha la gashto dadka indhaha ilaahay uu indhahooda uu dhammaystirnayn muraayada ay wax ku arkaan qolada wiiljeega marka inuu lagu socdo waxyaala fara badan aan rajaynayna inay idin soo gaaraan guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarka qabee deegaanka qaamqaam iyo guddoomiyaha dalladda naafada jubbaland ayaa dhankooda ka hadlay waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ku nool deegaanada jubbaland yaha maqalka wax hal iyo laba lagu soo koobi kara maaha ragaa ragaa wuxuu yahay barales oo wax lagu qaadan rabo wax wax lagu riixay rabaan qaaraa maqalkooda eber yahay maqalka in loo bahalkii maxaa la dhihi jira dhagaha la geshin jira maqal soo dhaweeyaha qaaraa indhoola ah oo aragtida in loo sameeyo rabo waxaas dhan waxaan macnaha ka codsanaynaa sida uu bilowda mashruucaas in ay dadka u tabarucaan baahiyaha gaarka qabo annaguna aad iyo aad dadka ka faa'idaystay inaan noqono insha allahu tacaala dadka baahiyaha gaarka waa dad nugul haweenka naftarkooda waa dad nugul oo u baahan in wax loo qabto laga shaqeeyo arrimahooda faysal xaaji aadan nuur oo ah mas-uul ka tirsan wasaaradda haweenka jubbaland ayaa sheegay in mashruucani uu wax badan ka tari doono baahiyaha ay qabaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ku nool deegaanada jubbaland mashruucaas waxaa waaye ujeedkiisu in dadkaas yani baahiyaha gaar qaba in waxyaabo badan oy tabanayaan u kaafagareeyo u daboolo waana markii koowaad oo mashruucaas uu halkan uu jubbaland uu ka bilowdo khaasatan isagoo ka socda dhanka dadka baayaha gaarka qabo hadda waa bilow laakiin waxaan u imaadnay ujeedakan waxaa waaye waa wacyigelin iyo in dadkii baayaha gaar qaba la wacyigeliyo in yani la arko baayahoodii waxyaabaha khaaska oo ay mataqaana ay u baahan yihiin kadibna fariintan ribood anaka aan ka gudbino aan la wadaagno boqortooyadii iyo kingi salmaankii iyo dadkii ku shuqu lahaa oy aad aan ugu macilinaya ka mid tahay hay-adda u n d b iyo wasaaradda haweenka oo iskaashanaya dhammaan mashruuca boqor salmaan ayaa la rajeynayaa inuu dhinacyo badan ka caawiyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland